hay-adda naafada qaranka ayaa magaalada muqdisho waxa ay maanta kusoo gabagabaysay tababar ku saabsan dhaqangelinta iyo sidoo kale faafinta sharciga naafada qaranka oo dhowaan uu saxiixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cali cabdulaahi salaad oo ka mid a guddiga sare ee hay-adda naafada qaranka ayaa waxa uu ka warbixiyey tababarkan iyo waxa uu ku saabsanaa sharcigaas labada aqal ee samaysay iyo dadkii wakhtiga geliyey oo ay ugu horreyso guddiga sare ee hay-adda naafada qaranka iyo dhammaan dadka naafada ah iyo ururada ka shaqeeya arrimaha naafada oo dhan iyo gobolka banaadirba waan ku ammaanayaa waana uga mahadcelina jasaakumullahu alkhayr ayaan leenahay dhanka kalena qaar ka mid a dadka ka qayb galay munaasabadan ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxaanay ka hadleen tababarkan iyo waxa uu sidoo kale uga dhigan yahay sharcigan naafada qaranka hay-adda naafada qaranka sida ay mar walba u taagan tahay inay u qareento naafada inay sharciyadan oo maxaa lalaha loogu faa'iidayso ay ammaanta aan noosoo bandhigtay inaan annagana ka faa'iidaysano aan ula noqono dadka guryaha ku jiro oo naafada ah si aan xuquuqdooda aan u dareensiino soddon sano ka hor ma aanan haysanin fursad noocan oo kale ah laakiin maanta waxaa noo bidhaantay nolol qurux badan nolol aan in badan ku tahmaynay nolol aan wax badan sugaynay waxaan rajaynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud in maanta mudnaanta kuwaad oo sii doono sharcigan muhiimadda oo inoo leeyahay ugu dambeynna mawlud cabdilqaadir badir oo ah guddoomiyaha hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ayaa tababarkan xiritaankiisa ka hadlay isaga oo ka warbixiyey ahmiyadda uu sharcigan u leeyahay guud ahaan naafada soomaaliyeed mudanayaaliyo marwoyin saaka waxaan u joognaa tababar ku saabsan faafinta iyo dhaqangelinta heshiiska caalamigaha iyo c r b d kaasoo la wada socotaan inay dowladdeena soomaaliya labadii kun iyo sideedii ay saxiixday c r b d heshiiska ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah kaas oo fayskiisii koowaad ee hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed ay ka sameysay wadatashi kana koobnaa konton qodob oo dadka naafada ee soomaaliyeed muhiim u ah walaalayaal mudanayaal iyo marweyns aad la wada socotaan siddeed iyo labaatankii bishan doraatii ka horreysay waxay aqalka sare ayaguna ansixiyeen sharciga ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed kaasoo asna kasoo gudbay aqalka baarlamaanka aana sidoo kale rajeynayno inuu saxiixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka isbuucyada soo socotay idinka ilaahay sharcigaas ilaalinta xuquuqda dadka naafada ah sharciga naafada qaranka oo soo maray herar kala duwan ayaa ugu dambeyn waxa uu soo dhaafay golayaasha baarlamaanka iyo aqalka sare iyo golaha shacabka iyada oo loo madalsan yahay in madaxweynaha jamhuuriyaddu dhowaan saxiixo